biyo xireen sabuun iyo kaligaa Shiinaha oo isbiirsaday ayaa kaalin weyn waxa ay ka qaadan jireen hannaanka xakamaynta wabiga Shabeelle koolka uu dhaafo tankii loogu talagalay. Marwaan Xuseen Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay mashruuca biyo xireennada ee wabiga Shabeelle.
sax waaye dadka xoolaa dhaqatada isbedelka cimilada way saameyn kartaa maadaama dadkii wuxuu la leeyahay dadkii waxawaaye abaaraa gaari karo waxawaaye meel fogey dadka inay u guuraanay noqonaysaa oo waxawaaye roobab badana iska di'i karo iyadoo la guuraa meeshii barwaaqe ka jirto ha marna roobkiaa la waayaa oo marna roobkiaaba dadka aa ka bato aa fatahaadaad u geysan xal waaro waxaa lagu gaari karaa oo inaa horta mar walba oo laga faa'iidaysato waktigii oo roobabka roobabka fiican ay jiraan keedmo sidii hadda biyaha oo loo isticmaalo keedmo inaa la sameeyo oo mararka qaarna oo ii sheeg oo abaarta ay jirtana keedmahaasa hadhow lagu faa'iidaa markii oo ii sheeg oo roobabka xooggan ay jiraa oo jiraanna ayagana waxaa waaye waxaa la rabaa kanaalo ku baxaano marka hayadaha dadkaas ay la soo gaaraano meelaha qaar way leeyihiin oo kanaalo lagu bixiyaa jiro oo keliga hadda keli shiinaha la dhahaa iyo ha xaaladaha yaraana sax waaye midaas marka hadda kanaalka weyn oo kaleento hadda mashruuca la sugaa oo sabuun oo kaleento hadduu dadkan soo gaaro waxa waaye baahi badanaa meeshaas aa ka bixayso oo dhanka fatahaadaha ahaa marka mar walbana fatahaadaha markay soo dhow yihiin waxa waaye inaa la fiiriyo oo meelihii saameyn ka imaan karto hubigii la dulqaado ee u baahan tahay kanaalada laga warhaayo